xamsi cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo wafdi uu hogaaminayo oo shalay ka degay magaalada baydhabo ayaa xalay la hoyday saraakiil etoobiyaan ah iyagoo kulamo hordhaca la qaatay saraakiishaas iyo hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen cabdulaahi sambaloolshe iyo xamsi cabdi barre oo siyaasad ahaan aada ugu dhow etoobiya ayaa markii ay ka baxayeen magaalada muqdisho maalin ka hor codsi u dirsaday saraakiisha etoobiya kuwaasi oo haysta garoonka magaalada iyo cabdicasiis lafta gareen markii laga aqbalay ayayna sidaas ku tageen kulamada xalay iyo maanta dhex maray etoobiyaanka iyo lafta gareen oo dhinac ah iyo xamsi iyo sambaloolsho oo dhinac kale ah ayaa loo diiday saxaafadda inay ka soo agdhowaadaan laakiin xogo laga helayo siyaasiyiin ayaa sheegaya in dhowr qodob uu daaran yahay socdaalka xubnaha dowladda federaalka xamsi cabdi barre ayaa doonaya inuu ciidamada etoobiya iyo saraakiishooda ka codsado inaanay cadaadis milatari saarin dowladda federaalka iyo xildhibaanadeeda jooga magaalada baydhabo inta ay meel u dhacaysa waxyaabaha ay isku fahmila yihiin xukuumadaha muqdisho iyo tanadisababa oo ah qadiyadda badda soomaaliya maxaa yeelay etoobiyaanku waxa ay bilaabeen inay cadaadis saaraan xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka ee kasoo horjeeda heshiiskii muuse biixi sidoo kale waxaa jirta tallaabo ay etoobiyaanku ku doonayaan inay cabdicasiis laftagareen kaga dhaadhiciyaan inuu xiriirka u jaro dowladda federaalka etoobiyaanku waxay laftagareen ku amreen inuu diido ka qaybgalka kulan uu xasan sheekh qabanqaabinayo way isugu imaanayaan isaga iyo madaxda maamul goboleedyada sidoo kale laftagareen waxaay xabashidu fareen inuu samaysto doorasho gaaban iyagoo u ballanqaaday inay baydhabo u diidayaan siyaasiyiin ay wadato dowladda federaalka oo doonaya inay la tartamaan si mar kale uu laftagareen ugu soo baxo xilka maamulka xamsi iyo sambaloolshe markii ay arrintaasi ogaadeen ayaa waxa ay ku qasbanaadeen inay u duulaan baydhabo si ay xal uga keenaan laakiin cadaadaysyadaas iyo kuwo kale oo badan waxay etoobiyaanku ku doonayaan in ay dowladda federaalka ku qasbaan inay masar xiriirka u jarto dhanka kalena bad u saxiixdo ama ay ka aamusto badda uu muuse biixi u saxiixay lama oga waxa ay la soo laaban doonaan xamsi iyo sambaloolsho oo labaduba lagu xanto inay ka mid yihiin siyaasiyiin muddo u shaqaynaya rajiimkii etoobiya ee tigreega